gudoomiyaha degmada badhaadhe ee mudane xasan nuur cabdi ayaa gaaray deegaan xebeedka buurgaabo ee hoostaga degmada badhaadhe gudoomiyaha ayaa deegaanka ka sameeyey xarigjar iyo dhagaxdhig mashaariic lagu horumarinayo adeegyada dowladeed ee bulshada deegaanka gudoomiyaha ayaa ugu horeyn dhagaxdhigay fasallo cusub oo lagu kordhinayo dugsiga hoose dhexe ee deegaanka buurgabo kaasoo horgelintiisa ay fulinayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland madasha xarigjarka ayuu gudoomiyaha hadallo ka jeediyey waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dadweynaha ku nool ee deegaan xabeedka buurgaabo waa dad aad u wanaagsan runtii intaan xogtooda hayo in hor waan u imid waana aqaanaa saabkii miyihii qofkii la bari lahaa reer buurgaabo dad wanaagsan dowladda la shaqeeyo dowladda jecel midnimada jecel wadatashiga iyo gacmaha in isqabsaan jecel inay yihiin baan ka war hayaa xogtaas nin walba meesha nin walba warbo meeshuu igu soo gaaraya laakiin waxaan rabnaa ciidamada qarabka sido oo har iyo habeen soo jeedo oo dhaxanta ay ku dhacayso in lala shaqeeyo waxaan kaloo rabnaa inaan satixino oo dhagax dhigno guri marti ah oo martida idinku degto ood ku soo dhowaysaan inaan isna rabnaa insha allah bilaa oo dhagax dhigno waxaan kaloo rabnaa hadda waxaan matajeynaya inaan nin yar joogno sanadka soo dhaafin oo la xisaabi doono insha allah laakiin si wixii ka dambeeya sanadka soo socdo waxaan rabnaa heer buurgaabo kolkuu sanadkaa dhammaado wax qabadka aan qabannay inay nagala xisaabtamaan baan rajaynaynaa oo la yidhahdo war maxaad qabateen xisaabtan xisaabta diyaar baan u nahay mas-uuliyadda inagaa naga haynaa reer buurgaawo iyo dadka lamida badhaar marka deegaanka badhaadhe waa waa waddan baaxad weyn laga soo bilaabo jawa iyo iyo juula iyo madhabo iyo gudaa iyo buurgaawo iyo reerskaambooni iyo kulbiyow iyo hosigow inta waxaa laga fira mashaariic iskuulaad baa laga dhisayaa waxaa ku xigo waxaa ku xigo reer buurgaawo in loo dhiso garoon kubadda isboortiga ay ku ciyaaraan oo v a b loo dhisay hadsaa waa ogtihiin wasaaradda maaliyadda waxay soo kordhisay saddex qol oo dhagaxa loogu talagalay qof qol inuu guddoomiyaha ku shaqeeyo qaybna inay maaliyadda ku shaqeyso qaybna mataqaana inay ku shaqeyso mataqaanaa oobiga inuu ku shaqeeyo waa horumar soo kordhay in step step haddaan dhaho laakiin ma baan wax wada qabanaynaa ma wada qaban karo laakiin waxaan rajaynaynaa si ugu dhaqsiya badan horumar muuqdo reer buurgaaw inaad arki doontaan insha allah bidmaahi kariim waxaan ku soo gabagabaynaa reer buurgaawo maadaama ciridda maantana aad taagnaayeen waqtiinii qaaliga aad noo soo horteen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waad mahadsantihiin insha allah bidmira keliya way joognaa waan is arki doonnaa si kastaba dhagaxdhigga mashaariicdan ayaa qayb weyn ka qaadan doona horumarka deegaanka buurgaabo ee gobolka jubbada hoose